kulanto wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkii xulashada daljir barnaamijka waxaa maanta idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta ee golis waa maalin sabtiya taarikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka nofembar sannada labada kun iyo lixiyo tobanka barnaamijka xulashada daljir oo idinka imaanaya magaalada kismaayo arrimaha waaweyn ee maanta aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah
ayaa waxaa dhacday meel reer miya degan baa lasa galay waxaa dhacday in odayaal maanku saddex wiiloo dhallinyaro aafo odaji lasoo qabtay lafadaa laga jira la goobraayba wax la ilaaminaya ma garatay al-shabaab oo afar qof oo isku qoys ah dhegta dhiiga ugu daray deegaanka namber konton
dhammaan waxaa leeyahay gacmo furan ku soo dhoweeya aniga cabdirashiid waxba ma kalahin sida ay ila shaqayn jirteen baynu haddana u wada shaqaynaynaa aniga cabdirashiidna waanu isgarab taagannaa gacmahanu ishaysannaa taliyaha cusub ee qaybta ee gobolka nugaal oo maanta xilkii kala wareegay taliyihii hore ee qaybta koox ka socota magaalada melbourne ee caasimadda dalka austraeliya oo ciyaar saaxiibtinimo u imaanaysa deegaanada puntland si ay ula ciyaaraan xulka puntland cabashada beelaha soomaaliyeed ee la xidhiirta nidaamka qaybsiga kuraasta xildhibaanada labada aqal oo weli aad isku soo taraysa iyo qodobo kale oo quseeya arrimaha soomaaliya barnaamijka waxaan ila socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdulaahi cali kooshin qodobadaas iyo qodobo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena xulashada daljir marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo khadar cawl ismaaciil oo ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada boohoole
mahadsanid maxamed cabdulaahi cali kooshin ciidamada midowda afrika ee amisom ayaa sheegay inay askar ka tirsan al-shabaab ku dileen duleedka magaalada kismaayo kadib dagaal ku dhex maray amisom iyo al-shabaab deegaanadaasi qoraal ka soo baxay taliska amisom ayaa lagu sheegay in weerarka oo ka dhacay deegaan la yidhaahdo buula guduud oo qiyaas ahaan shan iyo soddon kilomitir u jira magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose lagu dilay askar al-shabaaba afhayeenka ciidamada amisom oo la hadlay wakaaladda wararka ee shinguwa ayaa sheegay in ciidamada amisom iyo kuwa dowladda oo isgarabsanaya ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaankaasi joy kibet oo ah hafayeen u hadlay amisom ayaa sheegay in lix ka mida dagaalyahanada al-shabaab ay ku dileen weerarka ka dhacay buulaguduud al-shabaab weli kama hadlin sheegashada ciidanka midowda afrika ee ku aadan inay dileen ku dhowaad lix dagaalame oo al-shabaab ka tirsan maamulka jubbaland ayaa sheegay in aqoonsiga ay kala laaban doonaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala deegaanada maamulka jubbaland haddii aysan wax ka qaban dadka laga soo celiyey xeryaha qaxootiga dhadhaab ee ku sugan deegaanada maamulka jubbaland uu ka taliyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland maxamed warsame darwiish oo la hadlay warbaahinta wuxuu sheegay in hay-adaha gargaarku aysan waxba u qaban bulshada ku nool deegaanada jubbaland intaa wuxuu ku daray in qoondadii dowladaha caalamka ay ugu tala galeen deegaanada maamulka jubbaland in gacanta loo geliyo dhallinyaro uu sheegay inay madax ka yihiin hay-ado aan hoos imaan maamulka jubbaland wasiirka ayaa ku hanjabay inay tallaabo ka qaadi doonaan hay-adaha gargaarka haddii wixii ay ugu talagaleen dadka barakacayaasha ah aysan gacanta u soo gelin maamulkooda jubbaland ninka u xasaysta oo isagu bajedka noo soo goynayo oo isagu noo qaybinayo oo wuxuu ku leeyahay galmudug intaas jubbaland intaas magaceeda intaas iswa intaas waa shaqadii madaxweyneheeda waa uti prime ministerka watii wasiirka arrimaha gudaha federaalka wiil yar baa haysto daro baa wada shalay yimid idinka marka naf baa idin haysa waa idin ogahay kaasaa idin sii xukuma war wixiina ka qaata laakiin noo weleeyahay inaan dawlad noqono noogu weleeyahay markaad diidaan oo tirahdaan war dawladda ha la kobciyo dawladda waxaa loo sameeyo fiiri humanitariankisaan isu hayna isu haynay profesoorku waa ogyahay hadda lixdoon milyan oo jajaba oo labana meel laga anamuufay afarna meel lagu anamuufay ayaa naloo soo tuuraya maanta allaan seexnay tan iyo xalay waa seexan waay oo kalow ya annagaa maamulayna mur baa sida burwa waar ha lagu soo rido treasury account s s f maamushaan leena dawlad baan nahay meel baanu joognaa ma madaxweynaha tuuga maanaa tuuga war lixda milyan oo cuntaa meesha dhulku soo siiya wixii naloo dirsaday aniga waxaan u baahanaan ku qabsanayna bay labiyo tobanka xala waa laii diiday waa la ii diiday laakiin waxaan mareeyey saaka haddaan lagu soo shubayn ma taga awalba waa noolaa saanka waa lagu soo shubaya hal mar waxaan rabaa lacagta jubbaland inay ku dhacdaa halka warkaasi idinka imanaya waa efemida daljir iyo internetka ciwaankaan ku leenahay ee daljir dotcom isbahaysiga boqortooyada sacuudiga hogaaminayso ee taageera dowladda tagta daran ee yemen islamarkaana dagaalka kula jira shiicada xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa ku dhawaaqay xabad joojin xilligeedu yahay afartan iyo sideed saacadood taasi oo ka bilaabanaysa sabtida maanta sidaa waxaa lagu qoray warbaahinta rasmiga ah ee sacuudiga ee la yidhaahdo s b a waxaa la go'aamiyey xabad joojin afartan iyo sideed saacadood ah oo ka bilaabanaysa saacaddu markay tahay labiyo tobanka bartamaha maalinta xilliga sabtida ee yemen oo ku beegan sagaalka g m t sidaa waxaa warbaahinta u sheegay afhayeen u hadlay isbahaysiga sacuudigu hogaaminayo xabad joojinta ayaa la sheegay inuu dalbaday madaxweynaha caalamku ictiraafsan yahay ee dalka yemen cabdulrabu mansuur haadi wax wara kama soo bixin dhanka isbahaysiga xuutiyiinta iyo inay dhankooda ku dhawaaqeen xabad joojinta xabad joojinta ayaa la sheegay in muddo kale lagu dari karo sida lagu sheegayo warka ka soo baxay madaxweynaha yemen haddii xuutiyiinta iyo kuways ay isbahaysteen ee hogaamiyihii hore ee yemen uu ku jiro ay u oggolaadaan hay-adaha gargaarka inay gaaraan magaalada ticis oo ka mida meelaha xaaladda ba-an laga soo sheegayo xilliga adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobilkooda golis iyaga oo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isaga oo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo warkii waa naga intaasi aan dib idinku celiyo maxamed cabdulaahi cali kooshin aynu ku bilaabana sida qodobada barnaamijkeena aad ku maqlayseen gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka lambar konton oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir u jira magaalada muqdisho ayaa ururka al-shabaab waxa ay ku gowraceen afar qof oo isku qoys ah kadib markii halkaasi ay kula dagaalameen kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa amison oo garabsinayey dhinaca kale duqaymo cirka ah ayaa waxaa la sheegayaa inay ka dhaceen deegaanka danane oo ay ku sugan yihiin al-shabaab lamana xaqiijin karo ilaa xilligan khasaaraha dhabta ah ee al-shabaab gaaray haddaba goobjooge magaciisa siyaabo amniga la xiriira u qariyey ayaa raadiyo daljar la soo xiriiray waxaana uga warramay sida ay ku dhaceen iyo dadka al-shabaab ay gowracayn maanta
walaal maxaan ku idhaahda waxaa weye gobolka shabeellaha hoose meelo kamida ayaa maxaan ku idhaahda waxaa ka dhacay in nimankii ahay maxaan ku ciidamo koonfur galbeed iyo shabaabka inay dagaal ku dhaafaren meel yidhaahdo dagaalka namar konton waa garta adigoo cod kale ku qaada ha ha horta waxaa waaye hareeraha la joogaa Sax.
oo dadka ka- gobolka shabeellaha hoose meelo kamida namar konton dagaal namar konton dagaal baa ka dhacay Waa.
dagaalkii markii dhacay ayaa waxaa dhacday meel reer miya degan baa lasa galay waxaa dhacday in odayaal maamul saddex wiil oo dhalinyaro aabo la soo qabtay lafadaa laga jira la gobraay waa la ilaami laga ma garatay waa garta xaggee lagu qowracay marka waa meel la yidhaahdo number konton iyo number lehda meel u dhexaysa waayo halkee u dhowdahay waxaa u dhowdahay number kontona u dhow tahay waxaa waxaana ka tirtay gobolka shabeelle hoosena ka tirsan tahay waa gartay een, muqdisho marka intee kilomitir ba u jirtaa jirtaa muqdisho waxaa konton iyo shan kilomitir u jirtaa dhanka koonfureed waa garta geelina waa la dhahay oo maxaan ku yidhahda halkaas iyo maxaan ku yidhahda waxaa laleeyahay dhinaca ayaa kore haddaa halkaas lagu gadgado lagu qalay baa liisatada sheekadka magala wariya war teleefon lagu soo gudbiyeen Mm. waayo afarta qof ma ragba ma dumarba maxay isugu jiraan waa rag saddex walaalaha iyo aabahood way saddex dhalinyaro walaalaha iyo aabahood geeli la jira ahaayeen waa isku qoys miya waa odagaa dhalay isku abo wiilisha isku isku abo waaye odag waxaa dhalay odagoo dhalay marka xalay aawna waxaa dhacday in meel la yidhaahdo heerta ama maxaan ku idhahdaa shacabkidana in maxaan ku idhahda gantaale lala dhacay oo yaani tugeefa tugeel hayn tugeel xoog badana ka dhacday kow iyo toban gantaale u dhacay sidii naloo sheegahayo laakiin yani khasaaraha dhimashada weli yani ma hayno waa gartay duqeyntaas xaggee laga soo tuura baad leeda marka waxaa laga soo diray diyaarada diyaarada diyaarada soo tuurtay si dadka deegaanka noo sheegayaan waayahay marka een, deegaanka la duqeeyey een, waxaa ku sugnaamaya al-shabaab
ashaab deegaankooda waaliya horta waaliya dhanaan la yidhahda dhanaan meel la yidhahda dhanaan waa magasha umalayna waa garta waa dugsiga tababarka ciidamadu waxaa jirta dhanaana liyaa deegaanka shabaab dadka ku sugan waxaa kala dhacday xalayga in weerar ka dhacay meel la yidhaahdo meel la yidhaahdo nambar konton yani galbeedka yoguriga intuu dhay dagaalka ka dhacay iyagana odibaa ku dhacwaayn dhowr neefoo loo anaga ku dhimatay meeshii dagaal ku dhacday
waa garta marka duqayntan hadda ee, dhanaana ka dhacday een, ma diyaaradaha ee, kenya ba mise waa diyaarada maraykan laga leeyahay yaa geysta baad leedihiin diyaara waxda diyaar ma kala garanayna kolleydii aw maxaan ku dhahdaa diyaar laba diyaaro aheedeen maxaan ku laba diyaaro aheed maxaan ku hadda ayaa aheed in kenya tahina maraykan kulayna waayiga maraykan waxaa ku dhasay daraa ay baldoole kasoo dhanaya ayna leeyahay baldoole markaan wareysanayo baldoole habeen kastoo kasoo dhaca leeyihiin waa kuwa yani maraykan kolay isbaa kulayna aan meligale ma dhaqaana anagaa leeyahay waa gartay dadka deegaanka marka een, cabsi noocay muujinayaan hadda dadkan deegaanka kulli hadda yani waa ka degan yihiin oo oba meelaha gandaalka dhacay iyaka moogtay cabsoor lama dego meel oo deegaanka hadda ma degaayna iyaka waa ka fogaadaan meel ay isku aruursanaan aheeday deegaanka markaan wareysnay waa kuleeyin yani waaba waa naga fogtahay oba xagga yani xagga yani xagga xagga waqooyi deegaanka xagga xabiinimadan dada soo qabaya xagga wa- yani xamar ay soo kaxayaan ayagoo ka baqaya maxaan ku in marlabaad lagu soo laabtay yani gandaal halka ka dhacan
waa gartay een, waxaa kale ka ilowey ee, waxaa dhacday halen meel deegaanka markaas ee, in yani maxaan ku dagaal ku dhacay ee, guri oo reer degan ay dawla qabatay waa gartay marka guriga ayaa ku dhintay gurida wiil yar oo ka dhaawamay inta kale waa laga waa laga badbaadiyey ee dhimaa usoo gurmaday nimanka shabaabka guri gubay ee, maxaan ku ciidamo meesha jooga u dhawaaga marka arkay xafada la dagaal baa ka dhacay meesha guri waa la damiyey wiil yar oo ka dhaawamay afar caruur ay hooyada xamarka waa saaran waa saylisay markay ciidamo kasoo tahay guri waa la damiyey wiil yar baa dhaawaa yar gaaray Mm.
waa marti geeska soo marta meel yara buufo Eh, marti ka tirsan marti ka tirsan kama sida weelada Ah.
marti ka tirsan buufo baa yara buufo
goobjooge ku sugan deegaanka namber konton oo u warramayay raadiyo daljir ayuu kaasi ahaa magaalada garowana maanta taliyaha cusub ee qaybta gobolka nugaal cabdirashiid maxamed xuseen ayaa xilkaasi saaka waxa uu kala wareegay eh, taliyihii hore ee qaybta gobolka nugaal gaashaanla sare cabdiraxmaan xaaji cabshire oo xilkaasi marar kala duwan loo dhiibay cabdixakiin xuseen xasan ayaa warkani ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada garawe
taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka nugaal cabdirashiid maxamed aw xuseen ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka qaybta gobolka nugaal xil wareejinta labada taliye waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka maaliyadda dowladda puntland taliyaha guud ee ciidanka booliska puntland iyo gudoomiyaha gobolka nugaal taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka nugaal oo ka hadlay kulankii uu xilka ku wareejinayey ayaa sheegay inuu la shaqayn doono taliyaha cusub ee xilka loo magacaabay
in allaalinta magaca naalaysta maqli jirtay inaguna waa isnaqaanaa idinkuna waa taqaaniin anna waa ina aqaanaa oday dalka tegay maahi oday jooga ahay oday cabdishiid garab taagan baahay habeen iyo maalinba meel shaqa laga rabo oday ka shaqaynaya ah Eh, taliyaha qaybta cusub baa warka ku soo dhowaynayaa eh, inuu isaguna fursadiisa uu dadka codsanayo inuu ka faa'iidaysto mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadna waxaa ku soo celcelinaya taliyaha qaybta lala shaqeeyo dhammaan saraakiisha qaybta gobolka nugaal ama eh, eh, saraakiisha kaleeto eragta noola shaqayn jirtay eh, sida b m bf oo kaleeto hadda joogta eh, b A b s f eh, dhammaan waxaa leeyahay gacmo furan ku soo dhoweeya aniga cabdirashiid waxba ma kalahin sida ay la shaqayn jirteen baynu haddana u wada shaqaynaynaa aniga cabdirashiid waan is- isgarab taaganaa gacmahaanu ishaysanaa wabilaahi towfiiq taliyaha cusub ee maanta xilka la wareegay cabdirashiid maxamed xuseen oo isna hadlay ayaa sheegay inuu uga soo bixi doono xilka loo magacaabay sida ugu wanaagsan waxaan u sheegayaa oo ballan qaadayaa haddii ilaahaydan ka dhigo degmooyinka dhammaan inaan soo maro inaan soo jeefimo inaan la shaqeeyo degmo kasta iyo saldhig kasta iyo gaadiid kasta iyo taliya qaybta wixii hadda wareejiyey inaan xabad xabad u soo arko intaa waxaan ku daraayaa een, taliyaha een, een, een, ciidanka booliska sidaa adii magacowday oo xilkaani ugu dhiibtay waa ballan inaan kasoo haddii haddii haddii ilaahaydan ka dhigo waxaan ballan qaadayaa barasaabka wada shaqayn baanu leenahay inaanu isku xirnaannaho sidii hadda ee, ee, ee, taliqaybeedkii uga horreeyey cabashada ka jirta inayan dhexdeenna ka dhicin insha allah wasaaradaha wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda waa wada shaqaynaa wax soo saarkeeda booliskaa qabta wasiir waxaanu doonaynaa shaqadayada inaanu helo annagu mushaarka aanu soo saarno inaanu weyno qolo kalaan qaadatona xaq ma aha xuquuqdeeda inaad noo ilaalisaan waxaan ballan qaadaynaa wasaaradda maaliyadda cashuurteeda iyo dhammaan adeegeeda inaanu la fulino si joogtaa laakiin bisha markay dhammaato aan ku xisaabtanno
gudoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne oo ka mid ahaa saraakiishii ka qaybgalay kulanka ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaan leeyahay taliyaha ee cusub dardaaran taliyahu xafiiska ha lagaa helo oo noqo sargaal soo toosa subaxdii xafiiskan fadhiista riboodkana taliska laga xukumo iyo guddiga nabadgelyada gobolka oo sida tooska u leh aada u keena labadii subaxood baan soo kala hayo waat marka haddee has- ha noqon mid xil wareejinta sugaye mid ku hayo oo meeshaadii lagaa helo ha noqon waa iyadan dima waxaa la caadaysana xafiisaha la imaan marka xafiisaha hala imaado taas waa dardaaran ummadda reer nugaaleed waxaan ugu baaqayaa shacabka aan xukunno in la shaqeeyo ciidanka booliska ciidanka booliska waa furaha nabadgelyada hala shaqeeyo ciidanka booliska xogtan hala siiyo annaguna waxaan ballan qaadaynaa gobolka nugaal haddaan nahay inaan la shaqayno taliyaha cusub mudane cabdirashiid taliyaha guud ee ciidanka booliska puntland cabdirasaaq shire faare ereg oo isna ka hadlay kulankii xil wareejinta ayaa ka hadlay arrimo badan oo khuseeya booliska gobolka nugaal iyo wada shaqaynta hay-adaha kale ee dowladda waxaana hadalkiisi ka mid ah sida tan gobolka iyo qaybtu ma aha gobol iyo qayb caadiya waa caasimaddii caasimaddii baa waxay keentay muhiimad gaara inay yeelato sidaa darteed ayaanu u qiimaynay sidaa u qiimaysan tahay baan ugu qiimaynay inay macno yeelato waxaan u mahad celinayaa taliyihii hore ee qaybta iyo taliyaha cusub labadaba waxaan leeyahay taliyihii hore bini aadamku wuxuu yidhaahdaa wax badan qabo wax badan ha kaa qaldameenin waxba ha qaban wax yar qabo adu wax yar ha kaa qaldameen waxba ha qaban qaldami maysidi qofka bini aadamka ahi markuu wax badan qabto wax badan baa ka qaldama kaabaa halka dhici mayna waa shaqeeyey shaqooyin badan buu qabta guddoomiyuhu wuxuu yidhi solarkii la waayey bateriyaasha waa la keenay wax badan oo horay loo dhici jireen waa la kee waa jiri jireen oo la qaban jiray haddana waa la qaban doonaa insha allah intaan anigu joogay booliiska boqol waa ka badan yihiin kayska ugu daran ee bini aadan ka dhex dhaawaca gacan ku dhiigle inta taliyaha qaybtu gacan ku dhiigle gacantiisa kusoo qabta uu keenay aad u fara badan yihiin waxyaabo badan oo uu ka dhe- ee- ee- ee ka daahay oo aanu qabanna oo ku- aan ku dhaliilaynana waa jiraan waa human nature ama dabeecadda bini aadanka ilaahay u sameeyey baa waxay tahay waxna qabo waxna khalad taliyihii hore waa uga mahad celinaa shaqadaad qabatay waa korneyl in badan soo shaqeeyey haddana ciidanka booliiska ah xilkan hore loogu dhiibay hadda waa laga qaaday mid kalena waa loo dhoobi doonaa sida qof waliba ay waajib ku tahay anigu shalay baan ciidanka booliiska barina waa laga qaadaya kuwa iga horreeya oo ka tegey kuwa iga dambaynta oo ka tegi doona ma aha xilka in lagaa qaadaa in dhaawac lagu geystay xilku waa meerto maalinba nin baa qabanaya waxaana ugu nasiib daray ninka markaa haya waayo iyadoon waxba u dhammaystirnayn yaa xil laguu dhiibaya wax kuu dhammaystirayna ma jiraan adoo qaaban ba wax lagu dhiibaya wax lagu leeyahay halkaa waddo ka samee cagafna ma haysatid faasna ma haysatid ha waddada ku samaynaysa adaa waxaa lagaa rabaa xildhibanimadaada inaad albaab ku furato ereyadaas waxay ujeedaan taliyaha cusub taliyaha qayb adigoo faramaran oo waxba hayn baan kugu dhiibnay xilkaa waxaan kaa rabnaa waddo inaad ka samayso adigu adoo gacmo maran waa dadaalaynaa tabartayo inaanu ku gacan qabanno guddoomiyaha gobolka waan kugu mahad celinaa xafladdana kala soo qabshay laakiin arrin baan rabaa inaan ka hadlo booliiska wuxuu ahaan jiray waax ka mid ah waaxaa wasaaradda arrimaha gudaha hadda ma aha wasaaradda amnigu hoos tagaa booliisku ma hoos taga wasaaradda arrimaha gudaha waxaa la rabaa inaanu shaqada waxa la yidhahdaa job description baa jira shaqada ciidanka booliisku waxay toos u hoos timaadaa wasaaradda amniga laakiin wasaaradda arrimaha gudaha wada shaqayn baan leenaha gobarnatooruhu waa madaxweynaha gobolka isagaa wakiil uga ah madaxweynaha gobolka laakiin ciidamada qalabka sida wada shaqayn baa ka dhexaysa waxaa jira operation iyo administration maamul iyo howlgelin howlgelintaa naga dhexaysa maamulka nagama dhexeeyo inaan intaas u xaqiijin la rabaa wasaaradda arrimaha gudaha wada shaqaynta aan leenahay waa operation waa shaqo maalmeedda aan qabanayno laakiin maamulka waa ka madax bannaan yahay wasaaradda amnigaan toos hoos tagnaa waa ina taas la xaqiijiyo sidaa darteed guddoomiye guddiga nabadgelyada golaha degaanka waxaad wada shaqayn toosa leedihiin taliyaha sal- qaybta iyo taliyaha saldhigga iyo ciidamada ay xukumaan waxay ku amran yihiin inay idinla shaqeeyaan afar iyo labaatankii saac warbixin inay idin siiyaan diritiibada aad bixisaan inay raacaan waxaan idinka codsanaynaa idinkuna sidaad horeba u samayn jirteen taakulayntii ciidanka ay ku shaqaynayeen in laydinka helo idinkana ee aysan noqon inaad un ayaga usha la dhacdaan keliya idinkana waa idinku soo noqonaysaa haddii ilaahay qadaro ugu dambayntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda puntland ayaa sheegay in isbeddelka qaybta gobolka nugaal uu noqon doono mid wax badan soo kordhiya xil wareejinta maanta waxa weeye aad baan ugu faraxsannahay horta kasoo qaybgalka aan ka soo qaybgallay waayo waa muhim ee, taliyihii qaybta hore waa u mahad celinayaa runtii shaqo fara badan oo uu qabtay oo runtii tusaalooyin hadda maaragtay aan ka xusi karo ee, waxyaabaha gobolka ku soo kordha iyo la socodkiisa oo aan ugu mahad celiyey runtii goobtanna ay mudan tahay inaan ka sheego waxaan anigu safar soo geliyey wafti halkaan aan keenay hal habeen ka hor baa guri loo qabtay habeenkii haddii guriga la keenay waa u tegey waa soo kaxeeyey waayo dad annowny ahaayeen dee waxaad garanaysaa dareenkiisa la socod dadka magaalada ku soo kordha iyo goobaha ay degaan marka runtii aad baan ugu mahadcelinayaa qaabkii uu u shaqaynahayey taliyaha cusub waxaan leeyahay ilaahay xilka ha kuu fududeeyo xakiin xuseen xasan raadiyo daljir
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii xulashada daljir oo idinka imaanaya magaalada kismaayo ayaan weli bartanka u jirnaa
Oh Allah the Almighty Allahu Allah adeegga ila dhegayso iyo shirkadda golis telecom adeegga ila dhegayso waa adeeg macaamiisha u sahlaya in loogu baahiyo farriimahooda oo cod ah meeshii sms loogu baahin jiray waa wicid golis samaynayso oo markii aad qabato aad cod maqlayso nambarka hal laba hal haddii uu ku soo waco dhegayso farriinta laguu gudbinayo dhegayso dhega u yeelo si aad dab ahaan uga bogato dhadhanka farriinta iyo dhambaalka ay xambaarsan tahay hana dhaafin adoon dhegaysan adeeggeela dhegayso dhabtii waa adeegaad kaga dhergayso dhambaallada farriineed ee khuseeya dhammaan noloshaada adeeggeela dhegayso yuu ku dhaafin macmiil ee dhankaaga adkee oo dantaada kaga dhabee adeeggeela dhegayso
gorre waxaad maqli doontaan warar la xidhiidha cabashada beelaha soomaaliyeed ee la xidhiirta nidaamka qaybsiga kuraasta xildhibaanada labada aqal oo aada isku soo taraysa iyo qayladhaan fara badan oo warbaahinta ay soo gaarsiinayaan qabaa'ilka soomaalida hase yeeshee agaasimaha guud ee dhallinyarada iyo cayaaraha puntland axmed cabdalla tigana ayaa waxa uu ka hadlay kulamo ay garawe naadi puntland ka duwan gashan uu kula yeelan doono naadi ka imaan doono waddanka australia gaar ahaan magaalada melbourne naadigaasi oo masaafada intaa la-eg uga imaanaya in uu ciyaar saaxiibtinimo la yeesho koox ka dhisan magaalada garowe tilaabadan ayaa ah mid mudan dhiirigelin iyo bogadin waxaana la sheegayaa kooxdaasi melbourne ka socota inay sidoo kale ciyaar saaxiibtinimo ay la yeelan doonto magaalooyinka hargeysa iyo jabuuti kooxdan ayaa wararku waxay sheegayaan in dowladda australia ay u diiday sababa la xiriir dhanka amniga in ay ka cayaaraan magaalada muqdisho axmed cabdalla tigana ayaa bulshada reer garowe ugu baaqay inay si weyn oo fiican u soo dhoweeyaan naadigan cusub ee puntland la ciyaari doona ee melbourne iyo dalka australia uga yimid sidii uu ula ciyaari lahaa naadi ka dhisan magaalada garowe cabdixakiin xuseen xasan ayaa arrintaasi ka warhaystay
saxufi aad baa umahadsan tahay radio daljir sidaad mar walba ugu adeegtaan arrimaha bulshada iyo xidhiidhka dhinac walba saa la socodsid waxaa casumaad na soo weydiistay koox australian oo dhallinyaro ah soomaaliyeed oo xiiseynayay bal inay maadaama ciyaarihii puntland ay maqaam sare gaadheen inay puntland ka ciyaaraan kadibna waxaanu casumaddii baanu u dirnay waxaanu kale oo sameynay xiriir kubadda cagta ee puntland ayaanu u xil saarnay inay qaabeeyaan qaab ciyaareedkii iyo sistamkii wasaaradduna ay kor ka hagto ee garoonka la diyaariyo ee garsoorkii loo diyaariyo ee degaankooda ee qaabka intay joogaan muddada wiig bay joogi doonaan ee maanta oo sagaal iyo toban ah ayay soo gaadheen soomaaliya waxaan rajaynaynaa inay berito ee puntland yimaadaan si fiican loogu soo dhoweeyo ciyaaro saaxiibtinimo oo naadiga ee garowe city ee naadiga ciidamada qalabka sida horseed iyo kooxda comsed ee gobolka ee mudug ka dhisan ee ditor dhagacadde uu maamulo ayay la ciyaari doonaan marka kulamadaas waxay noqon doonaan kuwa ka dhaca garoonka miro awaare insha allah shacabka guud ahaan gaar ahaan reer garowe iyo nawaaxigeeda waxaa laga codsanayaa oo lagu wargelinayaa inay ciyaarta kasoo qayb galaan ciyaaraha si maaragtay loo tuso dhiirigelin dhallinyarada imaanaysa in lasoo dhoweeyo maaragtay wadankooda la jeclaysiiyo ay arkaan macnaha dadkoodii iyo dhulkoodii ay yimaadeen marka barnaamijkaas wasaaraddu siyaasadda wasaaradda ayuu ka mid ahaa in qurbajoogta lagu soo celiyo wadanka inay dhulkooda arkaan maaha kuwa sboortiga keliya kuwii waxbarashada dhakhaatiirtii injineeradii marka barnaamijkaasi meel fiican buu maraya waxaan rajaynaynaa insha allah koo iyo labaatanka inuu tartankaasi bilowdo ciyaaraha ugu horeeya lix iyo labaatankan uu soo gabagaboobo insha allah meeqo kulan baa la filaya agaasime in ay la ciyaaraan kulanka ama kooxdan ka imaanaysa dalka dibadiisa kooxdaasi waxay la ciyaareysaa saddex kooxood alcasnada horseed waxay la ciyaareysaa garowe city ama dowladda hoose iyo comseed laakiin ciyaaro lays wada arkayo koox waliba kooxda kale arkayso qaabkana kolley xiriirka ayaa hore u shaaciyey saan jeclahay oo labada kooxood oo ugu dhibcaha bata ayaa finalka isla ciyaaraya ciyaarta finalka ah Eh, laakiin waxaan ugu talagalay in la iswada arko eh, garoonka la yimaado eh, garoonka waa diyaarsan yahay eh, garsoorka waa diyaarsan yahay eh, wixii technica ahaa oo farsamo ahaana xiriirka kubadda cagta puntland ayaanu maaragtay eh, eh, u wakiilanay wasaaraduna siyaasadii guud iyo amnigii waxaa kale oo martigelinta qayb weyn ka qaatay eh, muxuu ahay maayarka eh, degmada garoowe iyo eh, taliyaha ciidamada qalabka sida cali nuur oo iyagu qayb fiican ka qaatay oo martigelinta qaybtooda qaatay ah, taliyaha ciidanka asluubta ee generaal cali nuur oo qayb fiican iyagu ka qaatay soo dhaweynta iyo martigelinta iyagu qaatay ee, wixii technical iyo baahida guudna wasaaradda iyo dowladdu ay la wareegtay
agaasime ee ciyaar marka la qabanayo dabcan kama soo hadho ee daawashada ama sida loo soo camiro garoonka ee bulshada reer garowe maxaad ku baaqaysaa in ciyaartaas laga qayb galo dabcan ee waxaa laga yaabaa in marka ciyaar la qabanayo ee dhinaca financialka ama dhaqaale aad uu jiro lacag tigidh oo kale ee ka qaybgalka dadka maxaad ugu baaqaysaa iyo si ee fure ay ugu noqoto horyaalkii oo dhowaan la filayo Ee, waa run ee, waxaan rabnaa dadku inay bartaan inay ka- waa waxay ka qayb qayb ka tahay contributionka ama waxyaabaha dadku markay ciyaaraha imaanayaan inay maaragtay ee, ka qayb qaataan oo soo galaan oo ku dhiiradaan Ee, fi yar baa jiri doona ciyaarahan si loo qiimeeyo ciyaaraha Ee, lacag waxaan jeclahay kolley iyadana la shaacin doono aan badnayn baa la qaadi doonaa Ee, lacag toban kun ah weeyaan ciyaaraha ee, maaragtay hore oo dhan Ee, ciyaarta finalkana labaatan kun baa noqon doontaa kolley gadaal baa laga shaacin doonaa dadku ciyaaraha ha yimaadaan ha daawadaan difoosayaashu ha soo galaan koox walba di- difoosayaasheeda ha keento taageerayaasheeda kooxdan imaanaysa hala soo dhaweeyo hala tuso ee waayo haddaan ee, kubaddiiba laga xiisayn puntland ee dee si garooma loo dhiso way adkaan doontaa laakiin haddii la arko jacaylka dadka in garoomada lasoo bixiyo oo lacag yar lagu gelaayo oo qof walba oo awooda waa geli karaa marka aad baan usoo dhaweynaynaa ciyaaraha in laga qayb qaato oo la yimaado ee waxaan kaloo aad ugu mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaadba ee ee maaragtay kooxda horseed iyo kooxda ee garowe city oo mas-uuliyiintooda ay maaragtay ay ay martigelinta qaybtoodii qaateen ama deegaanka ha noqoto ama dhinaca ee baahiyaha kale ha noqoto aad baan iyagana ugu mahad celinaynaa wasaaradda haddaan nahay marka ciyaaraha la soo buuxiyo hala yimaado meesha xiise gaar ay yeelan doonaan insha allah agaasimaha guud ee dhalinta iyo cayaaraha puntland axmed cabdalla tigaana u warramayey waryaheena cabdixakiin xuseen xasan ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii xulashada daljir oo idinka imaanaya magaalada kismaayo ayaan weli bartanka u jirnaa qaar ka mid a waxgaradka ah, beelaha soomaaliyeed ayaa cabasho weyn waxa ay ka muujiyeen cadaaladdarro ay sheegeen in lagu sameeyey kuraastooda haddaba xubno ka mid a beelaha oo cabanaya ayaa waxa ay booqasho noogu yimaadeen stuudiyaha raadiw daljir ee magaalada garowe waxaana ay ka cabanayaan isdabamarin lagu sameeyey kuraasta reerkooda waa sida iyagu ay hadalka u dhigeen waa kan nabadoon axmed xuseen maxamed iyo xasan faarax jaamac oo arrintaasi ka hadlaya waxaan ahay maxamed xuseen maxamed nabadoonka beesha reer cali muumin waxaan ka cabanayaa aniga iyo ehelkayga oo dhan cadaaladdarre lagu sameeyey wax qayb ka dhaxaysay beesha leelkase een, xubnahay xubnihii baarlamaanka oo la qaybsanayey xubintii annagu aan ku lahayn iyo xaqaan aan ku lahayn ayaa si cadaaladdarra ah waxa weeyaan loo qaybiyey arrintaasna waan ka digayaa waxaana uga digayaa khaladkaa dhacay iyo cadaaladdarradaas beesha caalamka guddiga khilaafaadka wixii barnaamijkaas ku shaqalahoo dhan inay wax ka qabtaan annagoo ah beesha reer cali muumin sannadkii hore labada kun iyo labiyo tobankii wax qaybtii baarlamaanka xubnaha baarlamaanka waan ka qadnay ballanqaad baana haysanay ah in sanadka dambe labada kun iyo lix iyo tobanka annagu cidna aanaan kula gorgortamayno waxa iyagu bannaankaa saaran yihiin haatanna waxaa loo qaybshay dadkii sanadkii hore xubnihii baarlamaanka haystay baa looga haray taasna waxay u muuqataa cadaaladdarre qaawan oo aan qarsoonayn waxaan marka codsanaynaa een, in waxaanu leednahay waxa weeyaan cadaalad naloo ku naloo ku qaado cid aan uga haraynaana ma jidho waan kala xisaabtamaynaa cadaaladdarradaa maanta een, waxay sidii nabadoonku sheegay nabadoon maxamed xuseen maxamed waxay beesha reer calimuumin ka cabanaysaa sidii nabadoonku u sheegay wax qaybtaas ku salaysan cadaalad darrada ah in wax laga qabto dhammaan cid allaala iyo ciddii lug ku leh hadday noqoto guddiga khilaafaadka guddiga doorashooyinka heer gobol iyo heer federaal waxaa sameeyey kusimaha ugaaska ugaaskii beesha uu lahayd wuu dhintay ugaas kale oo isagii u dhalay oo aan lagu caano shubin weli weli la dooran baa jooga asaga iyo ciddii kala talisay ayaa cadaalad darradaasi ay ka dhacday cadaalad darradaasna way iska caddahay oo mar haddii xubnihii hadda ka soo degay lagu celiyey xubnihii qatlaana la qadiyey waxaa weeyaan waa waabarya sacba laguma dado waa hawl iska cad cadaalad darradaasi maalintaasi say u caddahay ayay u caddahay qaar ka mid a waxgaradka beelaha oo cabasho ka muujinayay kuraasta ayay kuwaasi ahaayeen
geedaha waxaa jira buuxun dhaalabaaso lugaka gulaalo gacmanabaanu yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacmanabaaru yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada gobtan fariistaba melroobku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalay geeduni ahaadi gobtan fariistaba melroobku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalay geeduni ahaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guri iyo miyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguni gabdhuhu waxay ku baanaan guri iyo miyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguni garta ruux yaqaano gardarraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardarraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday
qaybihii dambe ee barnaamijkeena xulashada daljir ayaa dhegaystayaal soo garay magaalada gaalkacyo waxaa shalay lagu kala qaaday ciidamo muddo bila ku dagaalamayey gudaha magaalada gaalkacyo kuwaasi oo kala taabacsanaa puntland iyo galmudug arrintaasi ayaa waxaa aada uga shaqeeyey ra-iisul wasaaraha wakhtigiisu uu dhammaaday haatanna ah musharaxa madaxweyne cumar cabdirashiid cali sharmaake oo kaashanaya wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ambasador mijel keten puntland iyo galmudug ayaa lagu khasbay in ay xabajoojinta qaataan labaatanka bishaanna waxaa la filayay in magaalada kismaayo oo beri ku beegan inuu ka furmo wadaxaajood lagu soo afjarayo khilaafka u dhexeeya galmudug iyo puntland inkastoo ay muuqato saadaasha kulankaasi in uu dibudhac uu ku yimid warbixintaasi waxaa nooga diyaariyey waryaheena shaafic cabdiqaadir warsame
iyadoo maalmihii ugu dambeeyey lagu howlanaa sidii loo xalin lahaa colaadda magaalada gaalkacyo ayaa maanta waxaa la kala qaaday ciidamadii isku horfadhiyey goobihii lagu dagaalamay ciidamada ayaa labada dhinacba la qaaday beer laba kilomitir kala qaadista ciidamada ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake maamulka gobolka maamulka degmada iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed maanta farxad weyn ayay noo tahay in halkan aan isugu nimaano annagoo ku nabaloonayna nabaddii iyo xabadjoojintii hirgelinteedii iyo kala raristii ciidamada aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin cid kasta oo ka soo shaqaysay nabadda ayada iyo xabadjoojinta oo ugu horreeya ra-isul wasaaraha xukuumadda sanatarada labadii guddi iyo cid kasta oo ka soo shaqaysay waxaan rajaynayaa ciidamada madaxdooda iyo saraakiishooda labada dhinacba inay fulin doonaan wax alla wixii lagu heshiiyey iyo goobihii la kala geeyey inay runtii adkayn doonaan xabadjoojintii iyo wax kasto oo nabad iyo xasilooni ay ku imaan karto kolley aniga iyo saaxiibkayba cabdiweli ciidamada iyo madaxdooda amar cad ayaan siinay oo arrintaas ku saabsan waana rajaynayaa inaysa arrintaas aysan dib u soo laaban doonin insha allahu tacaala nabaddii iyo xasiloonnidii iyo nabad waarta sidii gaalkacyo looga heli lahaana waxaan wada hadal ayaa la geli doonaa waana rajaynayaa dadka reer gaalkacyo iyo caqliga intuu taliya in gaalkacyo magaalo nabdoon oo khayraadkeeda iyo wanaaggeeda iyo istaraatiijiyadeeda laga faa'iidaysto dadkan ku wada noolaadaan in la gaari doono waxaan rajaynayaa dadku inay arkeen dagaalka dhibka iyo mashaakilka uu leeyahay inay arkeen faa'iida darrada uu leeyahay inay arkeen barakaca iyo burburka iyo baaba'a uu leeyahay inay arkeen ayaan aad iyo aad u rajaynayaa mana filaayo qof ku faraxsan inuu jiro wixii dhacay inuu jiro u malayn maayo waxaan ugu baaqaynaa dadkii ka barakacay magaalada inay dib ugu soo laabtaan noloshii magaalada ku soo laabato socodkii u ku soo laabto dadka ehelnimadii iyo walaalnimadii ay dib u soo ceshtaan maxaa yeeley waa la doogayaan la dacaroonahar loo yidhi dadkan dad walaala ah oo ehel ah oo waxba aan isku kala jirin waxbana aan isku jirin waaye aad iyo aad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa isna sheegay in ay tahay arrin lagu farxo loona baahan yahay in la helo xal waara barakatu waa mahadsan tahay ra-iisul wasaare farxad weyn bay noo tahay maanta inaan isugu nimaadno halkan aanu ku soo dhammaystiraynay waanwaantii iyo nabadayntii gaalkacyo ee hadda muddo usbuucah aanu halkaan u nimid aad baan ugu mahadnaqaya ra-iisul wasaaraha iyo wufuuddii kale ee ka soo qayb gashay ogaaska iyo sanatarada iyo dadkii runtii iyo laguddiyadii hawshan ka soo shaqeeyey iyo saraakiisha ciidamada intaba aad baan ugu mahadnaqaynaa shaqada ay qabteen waana ku mahadsan yihiin waa bilow fiican weeye waxaan rajaynaynaa sida rasdaalu sheegay in colaadda gaalkacyo ay dhammaato dadka ehelka ah walaalaha wada jira wada nool aan kala guuri doonin wada noolaa weligood inay ay helaan xal waara nabad waarta ay ku naaloodaan dhammaantood horumar iyo iyo midnimo laga shaqeeyo ayaanu rajaynaynaa dabcan wadahadallo waa sii socon doonaan si hawshan ay dhammaystir dhab u yeelato waxay ahayd sanadka horbanamada bishii nofembar marka halkan sidoo kale dagaalku ka dhacay ma sanadkan haddana waa dhacay marka inaan hello farsamo iyo caqli dadkaani ay ku wada noolaadaan aan dagaal sanad walba iyo saacad walba joogto ahi uusan ka dhicin magaaladu magaalo istraatiijiya weeye magaalada muhiima weeye waxaa weeye waa uruucdii ganacsiga soomaaliya weeye marka in laga shaqeeyo horumarkeeda iyo dadku inay dalal wanaagsan samaystaan inaan ka shaqeyna u baahna laakiin colaad joogta iyo shiddo joogta magaladan uma baahna guul iyo khayr baan rajeynaya insha allahu nabadoo waarta sida uu ra-isul wasaaruhu sheegeen waxaan rajeynaya dadka gaalkacyo inay dib ugu soo laabtaan magaaladoodii nabad ku noolaadaan carruurtoodu iskuulladoodii dib ugu soo laabtaan aad iyo aad waxaan u rajeynayaa in ilah caqabarya nabaddaasina ay waarto dadkanina ay ku wada noolaadaan nolol wanaagsan iyo wadajirnimo iyo walaaltinimo aad baad mahadsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali shirmaake ayaa isna ka hadlay goobtaasi runtii waxay noo tahay arrin farxada in maanta aan isugu imaanno meeshii runtii labada kontrol u dhexaysay ee saacado kahor aan qofna joogin si ummadda degaankan iyo ummadda reer gaalkacya loo tuso in lasu yimid ciidankii la kala qaaday la rabo kalsoonidii in la soo cesho ummaddan aan ugu baaqayno runtii nabad ayaa laga shaqaynaya nabaddiina insha allah wixii dhammaystira waa la dhammaystirayaa dadkii inay soo noqdaan guryahoodii ku soo noqdaan insha allah ciidankana si buuxda magaaladan dhul looga qaadi doono insha allah waxaan rajaynaynaa maanta inay runtii u noqoto tallaabo keenta xal waara waan mar dambeeta soo noqon dad ehela weeye dad walaala weeye waxay ahayd ayaan daro in intaan la soo gaaro insha allah waxaan uga mahad celinayaa labada madaxweyne runtii kaalinta ay ka qaateen arrintan ciidan kala qaadkeeda iyo xabad joojinta iyo intaba marka waxaan rabaa inaan ayagana hadal siiyo ummadda reer gaalkaceen aan u baaqo inay dib u soo noqdaan magaalada waa nabad waxaana rajaynayaa haddii laa yidhaahdo markii intaan aan ka gudubno tii aan u gudubno xal waara sida meeshaan looga keeno shaafici cabdulqaadir ursame raadiyo daljir gaalkacyo guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii xulashada daljir oo idinka imaanaya magaalada kismaayo maanta intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka xulashada daljir waxaa idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta ee golis waa maxamed cabdulaahi cali kooshin oo dhammaantiin ilaah meel kastoo aad joogtaan ammaano allah
waxaa jira buxundhaalabaaso luga ka gulaalo gacmana baanu yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso luga ka gulaalo gacmana baanu yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada gobtan fadhiistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xadhigalay geed ahaadi gobtan fadhiistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xadhigalay geed ahaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo miyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo miyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu garta ruux yaqaano gardarraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday Garta ruux yaqaano